waad mahadsantahay cabdiqaniyow warsaxaafadeed baxay aqalka madaxtooyada somalilan oo ku saxeexnaa hafayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud jaamac warsame waxa uu u dhignaa in shirka maanta uga furmay dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ururada soomaaliya ka taageera arrimaha dhaqaalaha in dalalka daneeyayaasha ka taageera soomaaliya dhaqaalaha in aanu waxba ka qusayn ayaa qoraalkaasi warsaxaafadeedkee kasoo baxay madaxtooyada lagu sheegay waxaa qoraalkaasi sidoo kale lagu sheegay in shirkaasi uu lamid yahay shirarkii hore ee maamulada soomaaliya ka jira iyo sidoo kale dowlada federaalku ay ku qabshan jireen gudaha soomaaliya iyo dalalka shisheeye uu lamid yahay islamarkaana aanu wax saameyna ku yeelan doonin somalilan sidoo kalena aan wax ka quseeya aanu jirin somalilan haddii ay xiitaa ka qayb galaan dad ku matelaya somalilan shirkaasi oo dowlada federaalka soomaaliya ku jira sidoo kale warsaxaafadeedka madaxtooyada kasoo baxay waxaa ku qornaa in lixi labaatankii juun ee na soo dhaafnay in madaxweynaha somalilan uu dalbaday in xabajoojin uu aqbalo deegaanada tafarug ee dagaal ku dhex marayo ciidamada puntland iyo kuwa somalilan madaxweynaha muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in weli nabajoojintaasi ama xabajoojintaasi ku taagan tahay ciidamada somalilan gardaro kastoo puntland looga imaadana xal loogu raadinayo in ciidamada somalilan ay dagaal aani qaadin si halkaasi nabad waarta waxa uu sheegay xubno salaadiin iyo ganacsato kuisugu jira oo somalilan ka tegay kii lasoo dhaafo oo puntland ka yimid maanta in ay martiqaad ka heleen dhigooda puntland oo aanay xukuumadda somalilan dirin balse ay sidii ay ganacsatada iyo salaadiinta puntland ugala hadli lahaayeen in nabad laga dhaliyo deegaanada oo dagaal dambe oo dhiig dambe ku daato aanu ka dhicin deegaanada tafarug iyo gobolka sool marka warsaxaafadeedku waxa ku saabsanaa in dagaalkaasi iyo noqdayn ay somalilan mar walba diyaar u tahay sidoo kalena aanay waxba ka huseyn shirka maanta soomaaliya uga furmay dalka belgium gaar ahaan magaalo madaxdiisa brussels